in sha allahu tacaala waxaan kelimaad kooban ka odhan doonaa nolosha inagu aan doonayno ama insaankaba ilaahay la doonay subxaana wa tacaala ama insaankaba gaal iyo islaamba ay doonayaan xaggey ku jirtaa tusaale dunida imika waxaa horboodaya ama saydareeyey waa western civilization waa alxadaara alharbiya wey western civilization waxay iyagu aamineen nolosha macaan ee dhadhan kale ee qofkuu ku raaxaysanaya inay ku jirto in la helo xoolo in la helo authority yani power madaxtinimo in cilmiga maadiga meel laga gaadho laba tusaale ama saddex tusaale wixii aan ka gaadhaan keeni doona insha allahu tacaala waxay ku shaqeeyaan waa nadariyaadkaa wey waxay idhaahdeen waxay qaateen falsafad odhanaysa almadhab nafci ama utilitarian notion utilitarism waa ninkan odhan jiray german german waxa weya waa nin ingiriisa marka wuxuu leeyahay nolosha adduunyada inta aad raaxaysan karaysa raaxayso laakiin waxaad ku raaxaysanaysaa waa maal iyo desires ama shahawaad laakiin taa markii ay gudogeleen maxaa usoo baxay iyaga kuwii innaga ahaa ee ku daydayna maxaa soo baxay dabcan muslimiinta saamin weyn bay ku leedahay western civilizationka xadaara alharbiya ama ilbaxnimada reer galbeedka ama siday reer galbeedku u arkaan nolosha waxay nagu leedahay raad xoog badan waxyaabaha kuugu daliila waxaa ka mid a maalan caruurta yarar haddaad maanta ku tidhaahdo maxaad doonaysaa inaad noqoto bal carruurta yarar weydiya adugu isku dhigata madrasadda qur-aanka iyo kuwa taxfiidka dhigta iyo kuwa maaragtay macaahidda islaamiga dhigta maxaad doonaysaa markaad weynaato inaad noqoto wuxuu kuugu jawaabaya waxa weeyaan waxaan doonayaa inaad noqdo dhakhtar engineer anthropologist sociologist pilot president minister waxaabuu odhanaya laakiin way yartahay mid odhanaya muxadid mufasir qaari waxaa way yartahay cid kugu jawaabaya waayo dadka waxay cabbeen utilitarismkan yani almadhab nafci bay cabbeen dadku lidaalika waxyaabihii asbaabta ahaa ee miiniska ahaa bay haayo ka dhigteen maalan dhakhtarnimo in la dhigtaa waa sax laakiin haayo ma aha injineer in la noqdaa waa sax laakiin haayo maaha hadafka maaha hadafkaan u noolahay ma dhakhtar inaan hadaa hadafkaan u noolahay ma inaan injineer noqdaa hadafkaan u noolahay ma inaan philosopher ama physics ama chemistry ama biology inaan ku takhasusto oon professor ku noqda miya yani hadaf ilxayaa makaasa nimanka reer galbeedka ahaa waxay wax ku eegaan markaa maadaama oo nolosha nolol ka dambaysa metaphysics ayna arki karin yani noloshan wax ka dambeeya ayna arki karin noloshan gudaheeday ku koobeen iyagu aragtidoodii tusaale wadanka la ydhaa boland waa tusaale boland waxay damacday inay mamnuucdo sigaarka arintaa waxaa warinaya ninka la dhahdo michael sandals waa one of the philosophers in harvard university jaamacadda la harvard university ee maraykan ku leeyahay ay yidhaahdaan waa one of the leading universities taa michael sandals wuxuu leeyahay poland waxay samaysay cost analyse cost analyse waa taqiim ama waa qiimayn waxay yidhahdeen sigaarka ma mamnuucuna mise waan dayna waxaa la yidhaha hala qiimeeyo fawaa'idda ku jirta sigaarka in la daayo iyo khasaaraha ku jira fawaa'idda ku jirta waxaa lagu daray waxaa caba sigaarka boqolkiiba toddobaatan in ka badan dadka da-doodu ay ka wentahay shan iyo lixdan sigaarku marka waa kilar waa dilaa dadka da-doodu shan iyo lixdan ka weyntahay way fiican tahay inay dhintaan waayo waa dad soo shaqeeyey marka imika wixii ka dambeeya waa consumers wuxun bay cunayaan dowladday xoole ka doonayaan wax soo saar dambe ma laha ha dhintaan nafciguu sigaarku leeyahay lagu daray nafciguu sigaarku leeyahay ayaa dee lagu daray masalada labaad waa taqaanaa shirkaddan laydhaa ford maana dhaweyd baabaan halkan ka sheegayaan malanaya shirkaddan laydhaa ford ee baabuurta maraykanka soo saarta nineteen seventy five mise seventy eight waxay soo saartay baabuur tiro badan labiiyo toban milyan oo baabuur bay suuqa ku sidayeen way iibiyeen baabuurtaa markay iibiyeen waxay yidhaahdeen shilal baa dhacay shilalka waxay ogaadeen baabuurka maxkamad baa looga yeedhay baabuurtii ford shirkadda ford waxaa la yidhi waxaa loo bahan yahay device wax lagu xidho injiinka marka uu markuu maaragtay istidaam ku yimaado ama collide ku yimaado oo maaragtay uu wax ku dhaco dabkan uu tuuraya wax dadka ka hakiya ilaa ay dabka ka bixi karaan wax hakiyaa loo baahan yahay waxay idhahdaan aan samayno cost analyze intaan soo milyan oo baabuuro suuqaan ku sii daynay inaan soo celinno oon deviceka dadka dabka ka xijaabaya aan u samayno miyaa qiimo badan mise mise qof baa dhiman kara waxay sameeyeen cost analyze qiimayn waxay idhaahdeen marka la eego shilka maraykanka ka dhaca imisaa inagu baabuurteenu bersentajkay ka yihiin yani nisbaday ka yihiin imise qof baa baabuurteennaa ku dhiman kara marka shilka la eego ila bersentajkay ka yihiin baa lagu dhufanaya dadkii dhimanayo maaratay waa taqriibi suuro dhoweyn waxaa dhiman karaa kun iyo intaas kun iyo sideed boqol baa tiradii ma xasuusto tiro badan baa intaasaa dhiman karta intan magtooda imisay noqonaysa waxay noqonaysaa sagaal iyo afartan milyan oo dollar okay baabuurta haddaan soo celinno oo aan samayno xijaabka dadka ka xijaabaya maaragtay dabka imisu qiimihiisu noqonaya boqol iyo sagaal iyo soddon milyan ar dadku ha dhintaana daayo dadku ha dhintaana daayo waayo dee waxay noo qiimo jaban dadku inay dhintaan dadku waxaa qiimo marka maxaa la eegayaa insaanka lama eegaya waxaa la eegayaa maalkaa la eegaya maalka ayaa la eegaya markii ay markaa ku dadaaleen almadhab anafci la qaatay maxaa ka soo baxay waxaa dhacay wareer iyo jahawreer xoog badan dunidii waxay gashay mugdi aad u xoog badan bay gashay dadka noloshii baa u dhadhami weyday dadka noloshii ayaa u dhadhami weyday tusaale ninka la dhaa victor frankl oo qoray alinsaanu yabxathu macna alxayaa bini aadamku waxay raadinayaan the meaning of life nolosha macnaheeda ayaa wuxuu leeyahay boqolkiiba shan iyo konton dadkaan waxu dhegayey ee maraykanka markaan weydiiye what is the meaning of life nolosha macnaheedu muxuu yahay maxaan u noolahay waxay ku jawaabayaan noloshu waa meaningless wax macnaa male ma garanayna waxaan u noolahay waa runtooda ma garanaya waxay u nool yihiin waayo waxay u nool yihiin jaamacaddana ka jawaabaysa culuum alqur'aan baa ka jawaabaysa xadiidka nebigaa ka jawaabaya sal lla slam waxaygay ku jirtaa ee kuma jirta science-ka macna alxayaa lidaalika ayaa waxay idhaahdaan dhallinyarada da'doodu ay tahay shan iyo toban ilaa iyo sagaaliyo labaatan shan iyo toban ilaa iyo sagaaliyo toban da'doodu ay tahay second cowska u dhintaan yani cowse of death asbaabta ay u dhintaan ay ugu tirada badan waa inay iyagu isdabaan oo isdilaan ruux isagu isdilaya maarta waayo wuxuu fahmilayaa nolosha macnaheeda lidaalikaba ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qur-aanka wuxuu ku yidhi gaalada markuu sifeynayay aw ka dulumaatin fii baxrin lujiy yashaahu mawjun min fowqihi mawjun min fowqihi saxaabun dulumaatun bacduhaa fowqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraha waa nin mugdiyo mugdiyo kala dul fuuleen oo mugdiyo kala dul fuuleen ku jira hadduu gacantiisa soo saara ma arki karo lidaalika waa inuu isdilo caruur badan oo muslimiina ayaa maanta waxay ku daydeen dadkaa gaalada hadda dadkaa isdilaya ogow waa dadka dunida ugu xoola badan qolada la ydhaha hu waad aragteen haddaad google ku dhifataan waad arkaysaan waxay idhahdeen every forty one second yani minute in ka yarba hal ruux baa isdila dadkaa isdila waa elite of the society ama waa asaf almukhtaara fi shacb waa dadkii professorska wax bartay waa dadkii maaragtay xoolaha lahaa waa dadkii dunida wax ku soo kordhiyey waa dad nolosha isugu toosantay laakiin nolosha ma dhadhami karaan waa sida ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma lidaalika suurtagal ma aha nin aan waxyiga rumaynayn noloshayna ku raaxayso impossible dee tajribo adeer waxaa inoogu filan nimankii reer galbeed baa inoogu filan oday aniga waxaan wada shaqaynaa dee gaalla odaygaasi dee waxaan is lehay waa dadka ugu xoolo badan daaro waaweyn buu leeyahay diyaarada waa leeyahay adu waa nin xoolole wey calaa kuli xaal dhinac kalena waa nin professor ani ma arag odaygaasoo qoslaya qosolkuu qoslay waa fake yani waa mid waa mid lagu tarangareeyey ma garatay markaa markuu qoslayo xulunayaan maartay afku saarna wajigiisa qosolku kama sii muuqanayo qosolku muddu qofka ka sii muuqda waa wax lagu tarin gariyey waayo markaan weydiiyan ku uhi maxaa maxaa mar walba ad u tahay maartay wuxuu ugu leeyahay noloshan waa conf- waa waxaan ku nahay confused waan ku wareersannahay waana runtii waayo wuxuu leeyahay ninkan waan dhashay aniga dabatoolena waan dadaalay iskuul baan tegey jaamacadaan tegey waan shaqeeyey xoolaan sameeyey markii aan raaxaysan laaba laleeyahay waad dhimanaysa waad gabowda dee waxay la maceena tahay nin cunto ku dadaalay inuu kariyo oo cuntadii markuu kariyo daadinayo waxaa kaluu leeyahay seebay suurtagal ku tahay maalan in cunto macaan iyo nolol wanaagsan gal la igu dhahdo laakiin waa lagu dilaya yani nin dil ku xidhan adda dadka toogashada ku xukuman haddii cunto macaan la siiya ma u dhadhamaysa furaash macaan haddii loo dhiga ma u dhadhamaysa oo laleeyahay barrina waa lagu tooganaya dee saasay ka dhigan tahay buu leeyahay mar haddaan geeri ku dambaynayo oon dil ku xukumanahay maxay tarisaa markaa nolosha saa daraaddeed waa confused yani waa way jaha wareersan yihiin si fiican bay u wareereen lidaalika ayaa waxaa la weydiiyey waa taqaanaan baa laga yaaba dadkiin lawrence oo dadkan science-ka wax badan ka sheeg sheega calaa kulli xaal what's the meaning of life nolosha waa maxay macnaheedu wuxuu ku jawaabay su-aashaasi waa su-aasha ugu adag haddaad doonayso nolosha inaad iska raaxaysato markii ay su-aashaasi kugu soo dhacdo ama khamri cab ama daroogo cab isilowsi waayo jawaab looma hayo hadda waxaan ka hadlayaa waa raggii aqoonta dunida hogaaminaya kow inaana taasi waxba tarayn waxyi la-aantii lidaalika waxaa kaloo la weydiiyey richard dawkins richard dawkins waa akbar mulxid waxaa la weydiiyey waxaan ku weydiinay maxaa lagu qiyaasi karaa sharka iyo khayrka wuxuu ihi dunida sharba ma jiro khayrna ma jiro waxaa la weydiiyey ka waran haddii caruur yaryar la gowrgowraca ka waran beenta ka waran tuuganimada ka war daacadarrida yani jiitin ka war khayaamada waxaa oo dhan waa subjective buuri waa sida ay kula tahay adiga noloshoo dhan dee waa subjective ninkaasi ma wareersan mise ma wareersana noloshu saa daraaddeed dhadhan male bale intooda ugu badan waxay leeyihiin dunida yaan caruur la keenin oo lasoo lugeyn yaan caruur la keenin oo aan lasoo lugeyn lidaalika maanta inagu waxaan haysanaa runtii waxay yidhaahdaan the big questions answerskeedii inaga hayna alasilaة اlkubra fi اlxayaa su-aalihii waaweynaa ee nolosha ku saabsanaa oo ah maxaa lagu abuuray waad dhimanaysaa waad dhimanaysaa xaggee tegaysaa suaalaha su-aalaha waxaa ka jawaabi karaaye waxa weeyaan waa inaga maxaa lagu ab maxaa idin idin abuuray idinka in ilahi la caabudo suma marka nolosha ka dambaysan nolosha mageerida ku dhammaanaysa ka dambaysa jira soo maaha markaa nimankan gabadh yar oo soomaaliyeed oo jaamacadaha ka baxday ayaa waxay tihi waxaan ku weydiinayaa waxaan doonaya inaan isdilo hadda waa muslimad waana soomaaliyada waa maxaad isu dilaysa waayo noloshu waa empty bay tihi noloshu i feel emptiness waxaan dareemayaa noloshu inay midhan tahay waxaan dareemayaa alfiraaq alwujuudi waxay dhahdaan baan dareemaya waxba haisdilin cudurkaaga waxaan kuu qoraynaa daw dawadaa qaada dawadu waa maxay alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan oo hadday kay ku jirto nebigu muxuu odhan jiray sal alla alay slam salaada arixnaa biha yaa yaa bilaal adeer dawadii baan ku siinaynaa ku camal fal bal saddex bilood tijaabi midda kale yaa kugu yidhi waan dadaalayaa jaamacad baan ka baxay waan xiiqayaa guryahaan dhisayaa kadibna waan dhimanaya noloshii intaasi ku dhamaatay maxaan waxaan u dhisayey maxaan jaamacadan ka doonayay maxaan wax u baranayay I worked very hard yani waxaan u shaqeeyey si adag xoog badan baan u shaqeeyey dabetoona noloshu waa iska dhamaatay waa maxay waxaasi waa nin cunto karinaya oo daadinaya waa maxay waxaasi waa nin la toogan doono maanta yani waxaa la toogan doonaa maanta markaasaa la ilahay berriaan wax ku siinayna waa maxay waxaasi oo yaa yidhi nolosha halkayna ku dhammaanaysa innaga maalan waxaan dhakhtar u noqonnaa waxaan physics u dhigannaa waxaasi waxa weeyaan inaan ilaahay ugu dhowaanno wax alla waxaan samaynayna ee acmaala dhammaan waxa weeyaan ilaahayna ugu dhowaano ama physics baro ama biology baro ama maaragtay dhakhtarnimo noqo waxaa oo dhan ataqarub ilallahi baan uga jeednaa soo saama lidaalika baymadkeenna annaga waxaan doonaynaa bacda almamaat geerida kadib guryahaan dhisanayna adduunyada waan ognahay inay temporary tahay muaqata inay tan ka tegayna waan ognahay soo saama ma ku tagelin yani ma aha adduunyadu daarulmaqaam ee waa daarulmamar saasaan annagu aaminsannay saasaan aaminsannay meesha baymadkeenna iyo salarigeenna aan qaadanay mushaharkeenna fiican aan qaadanayno waxa weeyaan waa aakharo wey soo sidaa maha ha waa aakharo lidaalika jaamacaddan la idhaha waa taqaanaan hopkin university ee maraykanka ku taalla sideed kun oo arday bay su-aalo weydiisay waxay tihi waxaan idin weydiiyey maxaad wax u baranaysaa boqolkiiba lix iyo toddobaatan waxay ku jawaabeen waxaan waxu baranaynaa waxa weeyaan inaan ogaano macna alxayaa nolosha whats the meaning of life nolosha macnaheedu muxuu yihi inaan ogaano boqolkiiba lix iyo toban keliya baa yidhi waxaan waxu baranaynaa si aan ugu shaqaysano boqolkiiba lix iyo toban keliya inta kale laakiin waxay raadinayaan maxay u noolyihin maxaan u dhimanaya anigu waan daalo waan soo xiiqay waan soo rafaaday waayaan u dhimanaya anigu su-aashaa jawaabteeda adagoo aad haysee kula dhibyar ayay dadi raadinayaan ninkii hadda la odhan jiray stephen hawkins ee jajabnaa ee waad arkaysaan ee curyaanka ahaa ee mulxidka ahaa dee buugga yar waa ka qoran yidhi maartay the big questions isagoon ka jawaabin oon garanin wix loogaga jawaabo ilmaha ugu yarna waa garanaya innaga waa kii ku dhintay lidaalika waxay yidhaahdaan alwaaqicu adyaqu min axlaamina waxa aan doonayna iyo xulumkeenna iyo riyadeenna iyo waxaan damacsannahay iyo waaqicu way kala weyihiin yacni waaqic wuu yar yahay in yar lixdan sano toddobaatan sano in yar baad noolaanaysa waxaan doonaynaana uu badan yahay uu wen yahay waxaan doonaynaana uu wen yahay haddaba waxaan idin weydiinayaa innaga maanta raad intee leeg bay inagaga tegeen noloshaa reer galbeedku muxuuse yahay xalkeennu innaga dabcan xalka waa la garanayaa anu waxaan is leeyahay dhallinyarada caruurta muslimiinta iyo dadka waaweyn labadaba taahiir xoog badan effect xoog badan impact aada u weyn bay inagu leedahay alxadaara alharbiya lidaalika waxaan isleeahay taasaa waxay keentay alxujb xujubkayna saaran the berier xaqaa'iqdeynana arki karin maalan saxaabadu xaqaa'iq ulashyaa bay arki karayeen yacni waxaa cajiiba inaa gaadhigu muhiim ila noqo oo lacagtu muhiim ila noqoto okay saxaabadu adduunyada xaqiiqatiha bay arkayeen aakhiradana xaqiiqadeeday arkayeen saasay ku camal falayeen hadda gabadhaa yada soomaaliyeed aan idiin sheegaya waxay ku tidhi okay waa fahmay markaa meeshan ma aha meeshii nolosha dhabta ahayd maaha may ma aha oo waa maxay nolosha dhabtii waa bacdalmamaat oo markaa noloshan iyo taa way isku xidhayin haa qabriga la isgelinayana waa transitional period waxa weeyaan waa waa xayaala barsakhiya ta kale looga gudbaya ma garatay waa ninun airboort kusii hakanaya waxoogaa sii fadhiisanaya halkan ka duulay maaragtay dooxa sii yara fadhiistay deeladhan kusii socday oo kale marka waa transit waa transitional period wey waa xayaa barsakhiya ma aha meel lagu daayimaya maaha oo marka meeshaa waa inaan u shaqayso akhri lifekii nabiyullaahi maxamed sal ly slam iyo thawaabkeedii ta aakharana waa looga gudbaya laakiin buu leeyahay waxaa yaraaday dadka muslimiinta marka ay yaraato xaqaa'iqda inay arkaan waxaas uu lumaya de nebiguna waa inoo sheegay sal ly slam wuxuu yihi nebigu calayhi afdal salaatu wasalaam man adanaba danban nukta calaa qalbihi nuktata sawdaa ruuxii dembi dembaaba qalbigiisa waxaa lagu dhigayaa barmadow fain zaada zaadat xataa tacnuu qalba haddii uu kordhiyo oo uu wado ilaa ay qalbigoo dhan dahaadho oo mugdigu daboolo way soconaysaa lidaalika ayaa ilaahay nabigu wuxuu akhriyay sal ly slam kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun lidaalika baa ibna qayim wuxuu yihi markaad aragto ruux dunuubta iska samaynayo haddana qoslaya waxaad ogaataa qalbigiisa raan inuu fuulay lidaalika imaka innaga dadku markay ku leeyihiin meaning of life nolosha ma dhadhaminaya mtns baan dareemaya maalan maxaa ku wada wiilashayna inay qaladka xiirtaan surwaawisha googo-aan inay gashadaan yaanu lama odhano waxay raadinayaan wax qalbigooda buuxiya daro wuu cunayaa suraalku gaan buu gashanayaa maarata gaari buu maarata kaxaysanayaa zin uu raadinayaa aflaan xun buu daawanayaa wuxuu raadinayaa laf buu raadinaya dhadhan buu raadinaya dhadhan buu raadinaya yani wuxuu raadinaya waa dhadhan laakiin dhadhanka waxaa miyuu ku jira kuma jiro haddaad wiil yar hadda weydiiso taa kaale waxaan weydiin waa maxay dalaadkaan xeerantahay anaa iska jecel buu ka odhanaya barun baa taas mise human design institute baa ku yaalla maaragtay reer galbeedka oo dabatolana they shape your mind adiga maskaxdaada dee waa waa la qorqoro rag baa ka talinaya inay marna xagga ku jeediyaan marna xaggan ay ku jeediyaan marna xaggan ay ku wadaan soo saa maaha hadda social media soo sidaa maaha waa sidaa lidaalika quluubteenna nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu alayhi wasalam ina lilaahi aaniyatan min ahli alard wa aaniyatu rabbikum quluubu cibaadihi saalixiin adigu mid isweydii nabigu wuxuu yhi sal ly slam ilaahay weelal buu adduunyada ku lehay weelal jisdiyo wax wax lagu shubto ilaahay weelal buu ku lehay adduunyada weelasha ilaahay adduunyadana uu ku leeyahay waa dadka saalixiinta ah quluubtooda adiga qalbigaaga iyo qalbigaygu ma weel ilaahay baa mise waa weel shaydaan muxuu yahay dhadhanku qalbiguu ka yimaadaa suma welima maqasheen saxaabadii qof suusaad isagu isgeliyey oo isdilay isagu taabiciintii qof nolosha sanifay oo nacay oo u dhadhami weyda isdila maartay midda kale waxaan isweydiiyey reemiyiga fuqarada ee soomaalida isma dilaane waa maxay nimankan diyaaradaha iyo maaragtay adduunyada faraha badan iyo authority-ga haysta maaragtay ee haddana isdilaya waa maxay nin wasiir soo ahaan jiray waa wasiir reer galbeeda wasiirna uu ahaan jiray waana nin aqoon badan xagga maadiga de waa anthropologist ayaa waxaan ku waxaan ku weydiiyey ma dareentaa happiness tranquility xasilaani ma dareentaa xasilooni maya bigoon ma dareemo ma dareemo xasilooni ma dareemo meeshaan ku xasili doonana ma garanay oo maxaad ku nooshay markaa waxaan ku noolay markaa qalaq iyo warwar waxbuu raadinaya ninkan waxbuu raadinaya wuxuu raadinayaa waa waxy wuxuu raadinaya waa maxay waa waxy wey waa waxy taa waxaa weeyaan runtii innaga marka waxaan kaga bixi karnaa waxa weeyaan waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay uu yihi subxaana wa tacaala ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam oo ilahay yihi subxaana wa tacaala kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila anuur kitaab baan kugu soo dejinay nebi maxamedow dadka aad kaga saaraysa calayhi afdal salaatu wasalaam min adulumaati dulumaadkii waa la jamciyey waayo shubahaadkii iyo shahawaadkii iyo waxaa oo dhan way fara badan yihiin xaquna waa mid nuurkiina mufrad baa laga dhigay mugdiyadana faraha badan inaan ka saarno oon dadka aad ka saarta nebi maxamedow ood nuurka u saarto waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa ruuxii hanuunkayga soo raaca buu ilaahi subxaana wa tacaala lumina maayo hoogina maayo laakiin inaad xoolo kasbataa dee kaa saari maysa taas wax kale oo kaa saaraya oon waxyiga hayni ma jiro wax kaa saaraya oon waxyiga hayni haba yaraatee dee ma jiro lidaalika baa nebigu wuxuu yhi sal alla alay slam daaqa tacmu liimaan iimaanka macaankiisa uu dhadhamiyey man radya billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamedin nabiyan wa rasuula aroolbana waan idhahnaa suma raditu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamedin nabiyan wa rasuula kaasaa iimaanka dhadhamanaya وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة waxay isweydiin la markaa ninka ma waxa khasaaray tusaale ninkaan waxba baran waxba ma qori yaqaan a b c ma yaqaan alifba ma yaqaan waxba ma yaqaan laakiin si fiican buu u tukadaa diinta ilaahayna uu ku camal falaa shanta salaadood u tukadaa zakadana u bixiyaa ilaahay iyo qiyaamaha iyo usuuldiinkiina waa rumaysan yahay xajka hadduu awoodana ugu tagaa waa ninkaasi hadduu sidaa ku dhinto isagoo wax kaleba dunida ka arag weligeena layn aan arag gaadhina aan fuulin miyigeenna iska jooga ninkaasi miyuu khasaaray waa kuwa wada qoslaya dhoosha ka qoslaya intay qoslaan ma qoslayno inagu waxba haysano waasa la wada hayaa weli remiyigu ku arkimaysa qofa ka haysayo goosh tahay oo maaragtay oo goostiga guxaya arkimaysa waxna ma haystaan waa iimaanka waa fitrada hadda markaan soo socday ruux baa wuxuu isoo qoray dee ma garanaya ruuxuu yahay ruux baa wuxuu isoo qoray hidaayada ma garanayo dee ciwaanku arkaa ma garanayo dee inkastoo telefoonku iga dhacay oo maaragtay uu xumaaday laakiin intaan ka fahmay waxay ahayd hadduu dee meesha fadhiyo qofkaasi iyo hadduu meel kale fadhiyoba wuxuu leeyahay hidaayada manaa isoo hayaanu hadduu aniga ilaahay ilumiyey oo ii qoray isagoo inuu qalanin inaan inaan inaan taruursano oo inaan meel geli doono ii qoray aniga oo aan qalanin maxaan galay wax sabab sabab ii qoray okay waxaan jecelahay in su-aasha inaad ka jawaabto su-aasha jawaabteedu horta ninkaa wax hawla garanayni dhibka haysta dadka hadda muslimiinta dhalinyarda ma doonaysa inay badbaadaan haddaad doonaysaan inay badbaadaan diinta ilaahay farta والله يدي مكلية الدنيا كلش كان خطوة صفرة حتى هالكيسة اللي هو تشوفون نيو هالكيسة جوا أي روح عمارة مهمة جوا كل شيء لو كنت صوت صوت جوا أي بابي جوا دين الله هذا تقارنها أي أصلاح من تفضل لكن دين ده أنا لم براني دين هذا بيولوجيكال ماتير يعني دين هنا لا كم ما ها بيولوجيكال في دي كلام قالوا أمي أنا مسلم أنا مسلم والله اللي بيجي ترى ما أحكم أنا ما أحكم waa iimaan wey waa rumay hadda calaa kulli xaal halkaa waxaa ka muuqata qadarka ilahay inaan garanay qadarka waa qadarka waa cilmiga ilahi subxaana watacaala tusaale aan isinay anigu arday baan xudhi jiray fiqi baan arday udhi jiray waa yurub ama ingiriiska hor fiqigaan udhigi jiray ardayda waxaa sii qoray tijaabo waxaa sii qoray arday walbaa wuxuu keenaya anigoo markaa gaskin samaynaya maaragtay saabaalinaya ardaydan intaan garanay فصار حوالي احمد الحكام بتاع ستين سقاشة هنا الحكام بتاع سقاشة سقاشة هنا الحكام بتاع كذا من أنفلي إنه كان بقول كيبا خطهم حيا أعطي أنفلي أي أوقع كان بحكم ستين سقاشة أعطي مهم يرد امتحان يصورنا في بشري جوابي بسيط امتحان كده في سيما صوت طبعي اوكي ونهض كان كشقين يقول وصوت طبعي هل كان عندك سؤاله هو يبدأين أرضيا ma garanayo imtixaankii inaan soo dacwadoon siin doono anigu waan ogahay ardaygan waxaan ka shakiyey inuu qishay iyo inuna qishay uu eegtay ilaa anigu invigilator maahayn ninka ilaalinaya imtixaanka maahayn anigu markaan imtixaankii ka shaqeeyey baan ku idhi ardaydii intiina kale iska taga hebel uu jooga adigu labadeenna sheekaysan iska joog uu jooga waxaan ku idhi imtixaanka ka shaqeey sawraddeena waa masax haddaba imtixaanka jawaabihiisa halka aan ku qoray muu filaynin inaan dib u siin doono imtixaanka ninkaasi imtixaankii wuxuu keenay boqolkiiba sideed iyo labaatan anu waxaan sii qoraynaa aqoonta ardayda aanu lahay prediction saadaalin inuu keeni doono boqolkiiba konton ka yar ardayga maanaa riday anigu ardayga maanaa riday dee anu waxaan sii qoray ardaygan ardayda kiina daadaalo soomacalimiintu dhida ma yaqaanaan hadday dhahdeen hebel waxaasuu keeni doonaa hebel waxaan buu keeni doonaa hebel waxaan buu keeni doonaa ilan maalin walba su'aal idin weydiiyana waa idin yaqaanaan aqoontaadu intii garsanta ku yaqaanaa ardaygaa anigu aan sii qorayn okay ninkani boqolkiiba konton yarbuka yar buu keeni doona ilaa maalin baan formative assessment sameeya su-aalahan weydiiyaa ardayda waan garanayaa ninkan wax uu fahansanya wuxuuna fahansanayn soo ma ninkaan maanaa anigu ku qasba inuu dhaco horta ma qasbin anigu suma okay ilaahay subxaana watacaala cilmigiisu waa jaazim isaga ilaahay hadduu sii qoro yidhi anigu waxaan garanayaa wax walba oo dhacaya siduu dhici doono oo uu sii qoro isagu balle waxaan dhacaynin oo aan suurtagal bahay inanu dhaco ayaan garanayaa hadduu dhaco siduu noqon lahaa maxay tilmaamaysaa cilmiga ilahay bay tilmaamaysaa suma dee ruuxan miyaa la qasba lidaalika adiga haddaad hidaayo doonaysa hidaayada miyaad helaysaa haa waad helaysaa wama daliil yacni haddaad doonaysa inaad soo islaamto haddaad doonaysa inaad janno gashay miyaad gelaysaa haa waad gelaysaa oo waa maxay miyaad leedahay adigu iraada waad leedahay iraado ilaahay baa wuxuu ihi faman shaaa ذكره فمن شاء ذكره وما تشاءون إلا أن يشاء الله محفوظك وحي القرآن الألف مثل نكي دونا وهنو صميا إلهي وحكروا آية القرآن كوري ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم حدو إلهي وقيا إن خير دونا يعني هذا خير بدون إنسان قلبي قاقوا إلهي طالع عني يعني تولي جوكت وحي كم حي لا إلهي وحي نورين شري كي أبورتيو إهانون إيشك محاذي أبورت محاذي قدون إنسان gabadha waxaa la dhahaa riya lagu soo hanuuniye riyo faatixada waxaa lagu baray riyo dee horta bal waxaa u egtaan gabadha ilaahay baa soo hanuuniyey subxaana wa tacaala ilaahay baa soo hanuuniyey subxaana wa tacaala bal waxaad eegtaan markaas gabadhaas yaa soo hanuuniyey ilaahay dad baa inta marka ka soo hanuuna yaa soo hanuuniyey laakiin iyagaa doonayay dee markii hore iyagaa doonayay abujahl ma isaga gaalnimada doonayay ha isaga doonayay abulahma isaga gaalnimada doonayay isaga doonayay bilaalla ma isagaa khayrka doonayay ha isaga doonayay adiga walow calima allahu fiihim khayra la asmacahum waxba cilmiga ilahay ku marmarsoon midda kale wax walba ilaahay uu sii qoray maxaad qaybtan ugu dhigtay qaybta kaleba okay maad tilaahay ilaahay hadduu ii qoray subxaana wa tacaala waan dhimanaya baaskoorda intaad qaato toddoba xaba dhafoorka iskaga dhafo haddaan lagu qorin dhiman maysid taa ma ogola xagga qadarka oo qadarka uu ka rumaysan yahay taas inuu mashiico leeyahay uu iraado leeyahay inuu iraado leeyahay iraada dee waa maarata wuu aaminsan yahay oo mukhayar yahay isagu laakiin xagga cibaadada unbay un ka keenaan waxa kaloo dhan kama keenaan marka la shaqaysanaya kama keenaan markan guri la doonaya kama keenaan cabsida kama keenaan dee dabaq intuu iska tuur ha idhaahdo hadday maanta ii qoranta inaad dhinto dee waa maarta waxa la qoray la xun maxfuudka ugu oran waa cilmullahi subxana wa tacala cilmun kitaabatun waa cilmi wey marka ninkan wuxuu la yaaban wuxuu u baahan yahay in la baro ilaahay waa ayo wuxuu la yaaban yahay cilmiga ilaahay weynaantiisa sida uu mutlaq u yahay wax walba ilaahay og ayuu la yaaban yahay wixii oon dhicin sidii ku ogaaday that is the question wuxuu weydiinayaa intaa wey hadalkayga waxaa kaga baxaya sheekh saacadda eegtay okay hadalkayga waxaa kaga baxaya ibn jawsi wuxuu yihi raximah allahu raxmatan waasica ibn qayim masaakiinu ahli lghafla ruuxa dunida ugu miskiinsan ee ugu faqiirsan ee busi iyo balaayo oo dhan ay ku dhacday waa ninka aan dhadhaminin waxyiga ilahi subxana wa tacaala waxyiga aan ladada aan dhadhaminin wuxuu ihi masaakiinun ahli lkhafla waxaa masaakiina dadka khafliga dikriga ilahay kaga jiray subxaana wa tacaala kharajuu min addunya wamaa daaquu atyaba maa fiiha adduunyadan way yimaadeen wayna ka tegeen iyagii oo aan dhadhaminin wixii ugu macaanaa adduunyada iyo wixii ugu macaanaa adduunyada waxaa kaluu yihi ibnu jawsi atyabu maa fi dunyaa adduunyada waxa ugu macaan ee ugu wanaagsana yaala waa macrifatu اllahi wa maxabatu waa ilaahay in la garto lana jeclaado subxaanaه wa tacaala wa atyabu maa fi اlaakhira aakharana waxa ugu wanaagsan ru'yatu aragtida ilahi subxaanaه wa tacaala lidaalika dadku inta badan maanta waxay ka shaqeeyaan ee dadka hadda confusionka ku abuuran noloshu waxay dhadhan u samayn ladahay waxaa laga shaqeeya waxa jidhka waxu taraya faqad waxaad dhadhamad kala duwan flavors kala duwan ur macaan dhadhano macaan kuraasi lagu fadhiisto oo maaragtay waaweyn gaadhi kala nooco oo la wado waxaabaa horta dee noloshii kharibi intaa ma aha noloshu hadduu qofku noloshii o dhan intaa ku soo koobo that is the problem taa weeye dhibku runtii waana mushkiladda maanta muslimiinta haysata waalidiinta waxaa la yaabaa waalidiin badan baa kusoo kalgaranaya waxay odhanayaan ilmahayga depression baa ku dhacay ilmahayga shakibu diintii ka qaba ilmahayga waxaanaa ku dhacay ilmaha diin lama barin haddaan diin la barin miyaa la waxyoonaya ma biological ba ilmahan iskuul baad geysa laba iyo toban sannadood baa iskuul geenaysa ilmaha waxaad tidhi iskuulka xaggee maraysaa baa la weydiiyaa ilmaha waxaa lagula dadaalay waa iskuulka lacagta faraha badan waxaa lagu bixiya waa iskuulka waxaa ugu jaban imika wax lagu bartaay waa qur-aanka waana sax xagga waalidiinta sax kama aha lakiin xagga macalimiinta sax ka tahy waalidku waxay lacagta ugu badan inuu diin ku bixiyo iskuul hadda physicska iyo chemistryga iyo biologyga haddaan halkaa ka dhisno oo wada muraayada oo nidhaano shahaadooyin nooca noocaasa lagu qaadanaya bishii waa saddex boqol hargeysoo dhalata way maraysa laakiin haddaan idhaa malcaamad si fiican qofka diinta loo fahansiinaya tafsiirka fiqiga axaadiida kada laakiin dee macalimiintu waxay u baahan yihiin xaasas bay leeyihiin caruur bay leeyihiin ehel bay leeyihiin waa in la siiya macalinkii saddex kun oo doolar intaa weeyaan ma ogola lidaalika ilmaha waxaa lagu weynayaa qalbigiisa waa almaada hadhow markuu wareerana cilaajka la geliya ilmahaaga haddaad doonayso ama adiguba haddaad doonayso wiilkaaga yar ama gabadhaada yar haddaad doonayso inaad raaxaysato waxaad ku raaxaysan kartaa waa diinta ilahi dhakhtar noqo laakiin dhakhtar mukhlisan noqo oo ilahi subxana wa tacala ku xidhan brimarygu ama maxaa la dhahdaa awlawiyadu awlawiyadu waa inaad diinta barato ee awlawiyadu ma aha inaad wax kala noqoto inaad tukaama yeelato inaad taajir noqoto waxaa ma aha kuwaasi waa aanawi waa arinka labaad waa waxaad ku noolaan lahay hadda malihi taajir ha noqonago malihi science ha baranago laakiin waxaan leeyahay waa laga horeeya su-aal baan idin weydiinaya waxay idhaahdaan the value of yani qiimaha maado walba qiimaheedu waxa weeyaan maado walba qiimaheedu waa maado walba qiimaheedu waa waxa ay goyso ama subject matterka waxay ku saabsantahay maado walba qiimaheedu waa subject matterkeeda yani waxay ku saabsantahay tusaalaan isinay medicine iyo carbentin keebaa muhiimsan yani ruuxa caafimaadka dhigta ee dhakhtarka ah iyo ninjaarka alwaaxda gogooya keebaa muhiimsan kee muhiimsan labada Dhak- caafimaadkaas maaha waayo dee the subject matter of medicine waa yani medicinku wuxuu ku saabsan yahay waa human body waa biniaadamka jirkiisa socaanka maaha carbentikuna wuxuu ku saabsan yahay waa alwaax ma alwaaxaa muhiimsan mise jirka biniaadamkaa muhiimsan jirka biniaadam ka muhiimsan suma lidaalika bu caafimaadka ruuxa barta haddii ka muhiimsan iyo kan kaarbantka loox meel qaldan laga gooyey waxaa ka muhiimsan ruux meel qaldan laga jaray soo ka maha ama dee qaldan la siiyey okay ka waran jiritaankaaga ruuxdaada iyo jasadkaaga iyo adduunyadaada iyo aakhiradaada iyo noloshaada iyo macaadkaaga iyo faraxtidaada waxay ku xidhantahay ka warran isaga barashada ilahay ka warran waxaan ku weydiiyey dhakhaatiirtan imika maalan isbitaalkan hargeysa iyo isbitaaladan dee la wada furtay ma waxay ka shaqeeyaan jirka biniaadamka mise nafta biniaadamka jirkaas ma qofka naftu markay ka baxdo magaciisi miyaa lagu yeedha mise meyd baa lagu magacaaba kaanamaa magaca waxa watay nafta suma ruuxda xataa lama yaqaano suma lidaalika ruuxda waxa daweeya ee raaxaysiiya ee dawada u ah ee iftiinka geliyaaya waxa weeyaan ruuxda waxa weeyaan waa waa kalaam ullahi subxaanahu wa tacala waa kalaamka ilahi subxaanahu wa tacala miyaa la fahmo waa hadalka ilahi waxaan kaga baxayaa walaalayaal jirhkaaga ha u shaqayn ee nafta iyo jirhkaba u shaqee yaa khaadima aljismi kam tashqaa bikhidmati atatlubu alribxa mima fiihi khusraanu aqbil cala nafsi wastakmil fadaa'ilaha faanta binafsi laa biljas- laa biljismi insaanu waxaad insaan ku tahay waa nafta wey ee jasadka maaha nin walooba haddaad doonaysa dunidan intaad joogta inaad si fiican u raaxaysato diinta ilaahay baro kuna camalfal kuna camalfal hoogi maysid markaas haddaad doonaysa inaad wareertana diinta ka tag wax kala baro marka waxaad la timaadaa philosophical questions oo wareer noloshu waxaan dareemayaa empty noloshu waa meaningless waxaan dareemayaa waxaan doonayaa inaan maaragtay happiness ma dareemayo waa inaan nolosha iska dhameeyo khamri markaa cab si aad nolosha isu ilowsiiso darogada cun si aad nolosha isu ilowsiiso akhirkana isdada taas waatuu ilahay sheegay subxaana wa tacaala halkan ma raaxaysanaysid waxaad ku raaxaysanaysaa waxaa loogu talagalay wax kale oo bini aadan sameeye kuma raaxaysan kartid markaa ninkii doonayo nolol wanaagsanow waad haysaan jaamicatu lqur'aan waad haysaan bala fahmo dhaxalkii nabi maxamed ninka tunka ku wada ka warram calayhi afdal salaatu wasalaam nabi maxamed maxaa laga dhaxlay ya waxaan la yaabaa wasweydiiya mararka qaarkood dadkaasoo islaamaa kuweydiinaya oo yani waa waxayaa maskaxda ka weyn ilmaha waxaa lagula dadaalayaa madi xoog tanna waa abandoning yani waa la maxaa la dhahdaa waa la- waa la dayacayaa hadhow wareeraya ilmihi war ilmaha yar ee la geliyey maalan la yidhi physics dhigo ee aan diin wax ka garanaysu isu difaacaya wiilka yar ee fiqi shaafici dhigta maalan ee abushujaaca dhigta imaam shaafici siduu arkaa horta imaam nawi siduu arkaa wiilka cumdusaaliga dhigta wax weyn suma dee ها إلى عمد الصالح وحوي ما قول الإمام النووي أيام مقدم على قول الإمام الرافعي صلى الله عليه وسلم marka imaam النووي wuxuu arkaa dee ninkii xoogga badnaa fiqiga marka la isku hor yimaado awood inuu leeyahay champion inuu yahay heavy weight inuu yahay okay imaam shaaficina ka war imaam shaaficina waa dee waa nas suma marka la joogo dee fil manhaj okay wiilka yara physics ka dhigta haduuna diin waxba ka garanayn siduu stephen hawking u arkaya dee wax weyn buu u arkaya suma markaa ninkan wareersanee le- anugu si aan- wax aan noolahay ma garanayo nolosha macnaheeda ma garanayo in hiya ilaa xayaatuna dunya in hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila dah waan iska noolahay waan iska dhimanaynaa nolosha ninka sidaa aaminsan ilmaha ku geynaya dee mugdiga ku jiru ku ridee haddaad rabto inaadan mugdi gelin oo dadka aad soo hanuuniso ninkaa yahay dadka inuu soo hanuuniyo nin lusan hadduu iska raaca ka war ninka hadda doonaya masaajidka calimataani ku socda ninka doonaya masjidkan sha- calimataani maaragtay ku socda ee iyo ku kaloo isna roob doonaya masjid calimataani ku socdo oo laakiin xaggaa iyo barbarahayo hadduu iska raaca ka waran يعني مطمع كسعدا وارياه جهاز البربراد نقوطة ما يعلم مطمع كسعدا إنك أذكر على كور سوني ولا ما لذلك ولا ليال وحا مهمة دين إلهي إلا برتو وحا مهمة دين إلهي إلا برتو وحا مهمة لذة العباد إلا الراديو لذة المناجاة إلا الراديو حب الله إلا الراديو حجك كان إلا طوره حقائق الأشياء الله أركو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته